bismillaahi araxmaani iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan ah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay soddonka bisha nofembar sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug oo baryihii lasoo dhaafay diriir ay ka soconaysa ayaa waxa ay sheegayaan in maanta wadahadal toos oo u bilowday madaxda maamul goboleedyada puntland iyo galmudug iyo sidoo kale madax ka socota dowladda federaalk soomaaliya uu hogaaminayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo shalay gelinkii dambe magaaladaasi gaaray xubnaha wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah madaxweyneyaal ka kala socda maamul goboleedyada dalka ka jira ee qaybta ka ah federaalk soomaaliya sida koonfur galbeed inkastoo madaxweynaha puntland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka jubbaland sheekh axmed maxamed islaam axmed madoobena ay kulan ku yeesheen magaalada garoowe kuwaasoo ugu dambayn soo gaaray magaalada gaalkacyo wararka waxa ay tilmaamayaan in ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha ka tirsan dowladda soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ay wadaan waawaan ku aadan sidii labada dhinac waanwaan loo dhexdhigi lahaa loona jooji lahaa diriirta halkaa kusoo laalaabatay baryihii lasoo dhaafay taasoo galaafatay nolosha dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwaasoo ka fogaa goobaha lagu dagaalamayay goobahoodana ay ku gaadhay xabadda labada dhinac u dhexaysay wafdiga ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ee halkaasi gaaray ayaa habeennimadii xalay ah kulamo dhowra la qaatay madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed kaasoo aqbalay uyeerista wafdiga dowladda ee gaaray magaalada gaalkacyo halkaasina u gaaray inkastoo madaxweyne cabdiweli gaas la sheegaya markii hore inuu ka biyadiidsan yahay wadahadallada iyo inuu taga magaalada gaalkacyo balse ugu dambayn maanta uu gaaray halkaasi ayadoona haatan magaalada ay ka soconayso waawaan ku aadan sidii dagaalada loo jooji lahaa baaritaana loogu samayn lahaa sababaha dhabta ee ka dab dagaal halkaasi ka qarxa oo ay ku nafwaayaan tiro dad ah oo gaaraya wax ka badan shan iyo labaatan ruux halka dhaawacyo intaa ka badan ay ka dhasheen dhinaca kalena ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo waraysi gaara siinayay raadiyo wardheer ayaa u diray baaq ku aadan joojinta colaadda ka soo cusboonaatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug halkaasoo baryihii lasoo dhaafay ay ku dagaalamayeen maamulada puntland iyo sidoo kale galmudug ciidamo kala taabacsan cabdiweli sheekh axmed maxamed oo safar booqasho ku gaaray dalka maraykanka kana sii anbabaxayay ayaa waraysi oo siiyey raadiyo wardheer waxaa ugu baaqay labada dhinac in ay miiska wadahadalka isugu yimaadaan sidoo kalena la joojiyo dagaalka iyo colaadda sokeeya ee ka dhex aloolsatay beelaha ama maleeshiyaadka labada dhinac kala taabacsan ee halkaasi ku sugan waxa uuna tilmaamay in wax walba lagu xaliyo wadahadal hadalka madax ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed waxa uu imaanayaa xilli magaalada gaalkacyo baryihii lasoo dhaafay dagaal uu ku dhex marayay ciidamo kala taabacsan puntland iyo galmudug taasoo sababtay khasaare dhimasho iyo dhaawac soo kala gaara dhinacyada dagaalamaya iyo dad rayid ah oo ka agdhow goobaha ay ku dagaalamayaan labada dhinac waraysiga ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo intaasi ka faahfaahsan waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijka raadraac ee ka baxa raadiyo wardheer haddii allaha awoodala laga helo isla wararka gaalkacyo ayaynu ku jirnaayee maamulka somalilan ayaa u diray baaq ku aadan joojinta diriirta ka soconaysa magaaladaasi labada dhinac ee maamulada iskaga soo horjeeda halkaa ayagoo ugu baaqay wada noolaasho iyo diris wanaaga halka ay dagaalamid ahaayeen maamulka somalilan ayaana tilmaamay inaysan ka turjumaynin dagaalka maslaxadda dadka soomaaliyeed balse ay tahay dhibaato hor leh oo ummadda soomaaliyeed sii kala fogeynayso aragti ahaan sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee maamulka somalilan xilli uu ka ambabaxayay magaalada hargeysa kuna sii jeeday dalkaasi kenya asigoo dhinaca kalena ka warbixiyey socdaalka uu ku gaaraya magaalada nairobi ee xarunta waddankaasi kenya hadalladiisii waxaa ka mid ahaa xagga horumarka waanu kala hadli doono sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashiga inaga dhexeeya dabadeedna loona tayin lahaa xidhiirhkeena intaaynu joogno waxaanu la kulmi doonaa insha allah safaaradaha iyo heedahaba waxaanu kaloo la kulmi doonaa ka faa'iidsan doonaa fursadda jaariyadda reer somalilan ee kenya lafteeda la kulmi doona insha allah biniahi kariim iyadoo laftigeeda bal sidii waanu ka howlgelaynaa aanu xafiis ku jiray mar baa la furay laakiin sidii dib loogu tayayn lahaa xafiiska laftigiisa loo adkayn lahaa xafiis weyn looga dhigi lahaa iyadoo laftigeeda ayaanu ka howlgelaynaa xafiiska xaggaas ruksad bay noosiinu ka furanno inana waynu u ballan qaadnay waanu siinaa inaan ruksad siino si halkan xafiis uga furan lahaayeen waayo hadda markaanu eegnay isu socodka oo keliya sanadkii wax intaasoo kun oo kenyaana ayaa shaqa inoogu yimaada marka iyagaa u baahanba xafiiska halkan mataqaani ka samaysteen kabasigoba ganacsigaaba marka himiladeeda tahay runtii inana xaggaa inu ka furano xafiis tayale laga noolaado somalilan soomaaliya jabuuti waddanka ethoobiya in laga wada noolaado nabad xasilooni ay ka jirto waxaynu ugu baaqaynaa dadkaa inay nabadda ilaaliyaan inay ku dhammaystaan wixii khilaafaad ee dhexdooda jira wadahadal inay ku dhammaystaan taas baynu dee mataqaanaa u dirayna hadalkani ka soo yeeray xubnaha maamulka somalilan ayaa imaanaya xilli gaalkacyo weli ay ka taagan tahay xaalad murugsan inkastoo haatan arrintay u muuqanayso mid juhdi badani ay ku bixinayso dowladda federaalka ee soomaaliya oo magaalada gaalkacyo ay ka joogaan xubno ka tirsan xukuumadda soomaaliya uu hogaaminayay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo kasoo jeeda labada dhinac kuwaasoo qayb ka ah wadahadallada maanta sida dhabta sida rasmiga ah kaga furmay magaalada gaalkacyo dhinacyadii dagaalamay ee puntland iyo sidoo kale galmudugga halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa ay tilmaamayaan in maanta halka kulan uu kula qaatay wasiirka wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya xaaji cali maxamed xubno ka tirsan maamulka ama xubno ka tirsan waxgaradka iyo bulshada qaybahooda kale ee ku dhaqan magaalada beledweyne kuwaasoo cabasho ka ahaa maamulka gobolka hiiraan iyo kan degmada oo la sheegay in muddooyinkan dambe ayna ka jirin wax wada shaqayna dhexdooda marka laga soo tago isqaqabsi ka dhex aluulsan inta badan iyo hadal ku dhex mara gudaha magaaladaasi wasiirka wasaaraddaasi ayaa war ka dhagaystay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolka hiiraan kuwaasoo u gudbiya cabashadooda ku aadan in wax maamula aanu ka jirin magaalada beledweyne sida uu ku warramaya mid ka mida odayaasha dhaqanka oo madashaasi kula hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda xilli u gaaray magaalada beledweyne meeshaani saasay u dayacan tahay maamulkeedu waa fadhiyaan maamulkiiya niman ishaysto isku wada dhegan dacwo igama ayay ahay magaaladu wadda male la maro waad soo marteen oo waa aragtay aeroboorka markii laga yimaado toban goodaa lagu soo dhaca waddadaan janta ku disho gashaa waa tii talyaanigii dhisay maamul iyo shacbi dhistana ma helin dawlad dayactirtana ma helin waxa layska rabaa marka mas-uuliyaduna waa mid aqariya adduun laysku dhex xisaabtamo dhaqan marka shacbi dawladuu ku dhaqmi karaahi meeshaa kama muuqdo shiqa ma leh oo wax shiqa ah
dhinaca kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa si adag kaga soo horjeestay hadallada inta badan khilaafka ku salaysan ee kasoo dhex yeeraya maamulka asigoo dhinaca kale sharci darro ku tilmaamay jiritaanka guddoomiyaha degmada iyo sidoo kale duqa magaalada beledweyne waxa uuna sheegay in arrintaasi ay tahay mid ka hor imaanayso dastuurka u yaalla dalka soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey wasiirka
waxaan maqlaayay duqa magaalada qaanuunka dalka u yaalana ma qoraayo noocaas qaanuunka dalka u yaallo guddoomiyaha degmada iyo duqa magaalada hal qof u yahay qaanuunka baarlamaanku ansi maamulka gobolka iyo heer degmo sidaas laga dhawaajiyay inay ishaystaan haddii maamulkii ishaysto runtii yani howlaha u baahan shacabka loo qabto ma loo qaban karo waa fashilmayaan sida aad ogtihiinba dawladda dhexe waxaa ka jiro isqabsi badanaa ka jiro mar kasta waxaad maqlaysiin mooshinna yaallo madaxweyneha laga wada waxaa laga wadaa xukuumad intaas waxay keenaan curyaamin howlihii dalka ay curyaaminayaan haddii maamulka gobol iyo heer degmo ishaystaanna waxaa curyaamayo hawshii shacabku u baahnaa in loo qabta ayaa curyaamayo hadalkani ka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha ayaa u muuqanaya mid daawo u noqon kara isqaqabsiga inta badani ka dhex jira maamulka gobolka hiiraan iyadoona guddoomiyihii gobolkaasi haatan dacwad loo haysto kaa oo ku sugan magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dacwadda ayaana ah in ciidamo kuwiisa ka tirsan ay dileen taliyihii hay-adda miinabaarista eman action ee gobolka hiiraan xilli la sheegay in tababar uu ku soo idleeyey meelduleedka kaga beegan magaalada beledweyne taasoo ay ka dhalatay khilaaf u dhexeeya maamulka gobolka iyo sidoo kale sarkaalkaasi geeriyooday ugu dambaynna ay sababtay ilaalada guddoomiyaha gobolkaasi in ay xabado ku furaan una geeriyoodo ugu dambayn rasaas maamulka galmudug ayaa maanta maxaabiis waxa uu ku wareejiyey dhinaca puntland taa oo qayb ka ahaa maxaabiistii lagu qabtay dagaaladii ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi mudug dagaalkii dhowaan ku dhex maray labada dhinac maxaabiistan oo gaaraysay ilaa iyo lix ruux ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulkaasi waxaana madashii wareejinta maamulka galmudug ay ku wareejinayaan maxaabiistan iyo soo bandhigistoodii ka hadlay taliyaha ciidanka galmudug ee dhanka booliska maxamed nuur garaad kaasoo ka warbixiyey waxa ay ahaayeen maxaabiistan ay gacanta ku dhigeen sidoo kale goobta waxaa ka hadlay mid ka mid a ciidankii maxaabiis ahaanta ay u qabteen galmudug ee qaybta ka ahaa ciidamada la sheegay inay ka tirsanaayeen puntland kaasoo tilmaamay in xaaladooda ay tahay mid wanaagsan si fiicanna loola dhaqmay muddadii gacanta lagu hayay hadalkan ayay ka jeediyeen goob fagaara ah oo warbaahinta ay kula hadlayeen dhinacyadan galmudug iyo sidoo kale maxaabiistan ka tirsan puntland ee maanta lagu soo bandhigay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi hiiraan waa xarunta gobolka mudug wararka ka imaanaya xadka soomaaliya iyo kenya ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamo aad u fara badan dowladda kenya ay soo dhoobtay xadka xilli la tilmaamay in goobaha ciidamadan la keenay ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya ay dadka kula hadleen horjoogayaal ka tirsan al-shabaab kuwaasi oo hadal hanjabaada hawada u mariyey dowladda kenya kuna aadan in weeraro horle ay ku qaadi doonaan gudaha waddankaasi kenya kenya oo arrintaasi ka baqdin qabta kana jawaabaysa ayaa ciidamo aad u fara badan soo dhoobtay xadka soomaaliya ay la wadaagto si ay kaga hortagto khataro kaga yimaada dhinaca dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana la sheegay in xadka ay keentay ciidamo aad u fara badan wargeysyada ka soo baxa dalkaasi kenya ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamadan ay hayeen kuwo diyaaradaha qumaatiga u soo kaca lagu soo daadgurayay maadaama ayna suuragal ahayn in waddada dhulka ay kala soo maraan gaadiida xilli la sheegay in roobab aad u fara badan ay da'ayeen dhinaca kalena mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya oo kasoo jeeda gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa waxa ay sheegeen in kenya mar waliba ay diyaar u tahay sidai ay kaga hortegi lahayd khatar kaga timaada dhanka kooxda al-shabaab sida uu sheegaya mid ka mid a mas-uuliyiintaas oo lagu magacaabay maxamed saalax oo la hadlayay mid ka mid a wargeysyada ayaa tilmaamay in ay diyaar u yihiin ka hortegista khatar walbo kasoo wajahda dhanka xarakada al-shabaab ee ku aadan amni darro gudaha waddankaasi kenya wararkan ka imaanaya gobolka shabeellaha hoosena waxa ay tilmaamayaan in ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa midowda afrika ee amisom deegaano horle maanta ay kala wareegeen dhaqdhaqaaqa al-shabaab kuwaasoo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose waxaana mafayeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose oo warbaahinta la hadlay uu sheegay in ay arrintaasi ahayd mid ay in badan ku tahmayeen ayadoo howlgallada gobolka shabeellaha hoose laga sameeyeyna ay ahaayeen kuwa beryihii lasoo dhaafay ka soconayay gudaha gobolka sida uu tilmaamaya maxamed shiine oo ah hafayeenka maamulka gobolka shabeellaha hoose xilli warbaahinta uu la hadlayay kadib howlgallo soo idlaaday asigoo dhinaca kalena ka warbixiyay khasaaraha soo gaaray ciidanka dowladda iyo kuwa midowda afrika ee amisom ee iska kaashanayay howlgalkii maanta lagula wareegay deegaano horlaho ka tirsan gobolka shabeellaha hoose
maalmahanba socday oo ciidanka amisom iyo ciidamada dalka ee hoos kaashana ay wadeen laguna xoreynayay deegaanada hoos yimaada degmada baraawe ayaa meesha kasii socdo xaliya ugu dambeeyey deegaanka garasweyne oo dowlad iyo labaatan kilomitr uurta deegaanka baraawe ayaa lagala wareegay oo taakii ilaa xalay ay gacanta ku hayaan ciidamada qaranka amisom deegaano badan oo lasoo qabtayna waa jireen kuwa hadda xalay ku dambeynaya waa deg- deegaankan garaswele haddana waa sii socdaan hawl dowladda ku istagaaya tan ugu dambeeyday oo garaswele la yidhaahdo ayaan saacado kala kulaneyn laakiin waxa waaye waa la dardaray oo si waa waa laga awood fiicnaaday Ee, waana kala yaaceen haddana deegaanka waxaa gacanta ku haya ciidamada ee, faranka iyo kuwa amisom iskaashanaya saddex askari ah ayaana ka dhaawacantay Ee, iyagana deegaanka garasweyne waxaa kaga dhintay ilaa afar ruux xaaladaha dhammaan waa ay xasiloon yihiin waxaana gacanta ku haya ciidamada faranka iyo kuwa amisom iskaashanaya Ee, waxayna u badan tahay in hore loo sii socdo deegaanada dhiman dhamaystira maanta ilaa galab
warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa wixii war ahee kusoo kordha wararkanna waxaad ku dhegaysan doontaan ama kula socon doontaan wararkeena dambe haddii allaha awoodala laga helo waaba saaxiibkiin maxamed amiin oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh